بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عجلتها الدين تال الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قد بيننا عشرة عين أبحني عشرة رمضان تامبا دروس رمضانية عشرة يوحى أي كهد ليان أحكام تصونك أحكام صلاة الليل كه iyo weliba axkaamta fidriga iyo waxyaabaha kale ee ku habboon ayaamaha ciidda waxaanay ka kooban yihiin shan iyo toban cashar waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed cali jaamac alxamdu lilah alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashrafi اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu waxaynu halkan ka soo jeedinaynaa walaalayaal duruus ku saabsan bisha ramadaan sidaynu walaalayaal wada ogsoonnahayba bisha ramadaan waa mawsim iyo xilli weyn oo ilaahay uu bixiyo mushqaayado waaweyn loona furo albaabada khayrka cid kasta oo jecel waa bil khayraadkeeda iyo barakooyinkoodu ay barakooyinkeedu ay badan yihiin waxaynu la soconnaa in adduunyada markaynu u shaqaysanayna ama baayaca mushtarkeennu wakhtiyadoodu kala tilmaaman yihiin oo xilliyo ay u diyaargaroobaan oo ay sanadkii tirsadaan inay jirto tusaale haddaynu soo qaadano dadka xoolaha ka ganacsadaa waxa ay aada iyo laxaad uga tilmaaman oo ay ku talagalaan waxa weeye arafada iyo xilliyada loo dhoofiyo xoolaha dibadda waxaynu ognahay dadka kale ee baayaca mushtarka ah ee ayagu maryaha iyo wixii la mida ka ganacsadaa waxaa iyagana uga tilmaaman xilliyada ciidaha sidaa adduunyadu ay noogu kala tilmaaman tahay ee shaqadeeda iyo baayaca mushtarkeeda ay xilliyada gaarka ah ee ay faa'iidadu u badan tahay ay u jiraan ay dadku u kala tilmaansadaan ayaa xagga cibaadada iyo khayrkuna ay mawsimiyo u kala leeyihiin iyo xilliyo waxaa jira markaa xilliyo iyo wakhtiyo aada u qiimo badan cidda u shaqaysanaysa aakhiro mawsimiyadaa waxaa ka mid a bisha ramadaan oo sida hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaydna nebigu wuxuu ku ducaysan jiray xadiis dabaraaniya ay warinayaan inuu ilaahay rabadaan gaadhsiiyo ayaa nebigu sala allahu calay wasalam uu ku ducaysan jiray uu ilaahay baryi jiray wuxuu odhan jiray ilaahayow rajab iyo shabcaan noo barakee ramadaanna ilaahayow na gaadhsiiya ayuu odhan jiray sidaa daraaddeed waa mawsim iyo xilli weyn oo mushqaayado iyo ajar waaweyn ilaahay uu bixiyo oo laga maarmaanna ay tahay qofka muslimkaahi inuu ku dadaalo sidii fursaddaasi cidda ilaahay la kulmiya aanay u dhaafteen ee dhayal aanay ugu dhaafteen nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu odhan jiray marka bisha ramadaan ay bilato wuxuu odhan jiray allaahuma ahillow calayna biاlamni waاliimaani waاsalaamati waاlislaam ilaahayow waxaad noogu bilisaa bishan iimaan iyo islaamnimo iyo nabadgelyo weliba nabadgelyada ayuu horraysiyo allahuma ahillow calayna biاlamni waاliimaan ilaahayow bishaa waxaad noo bilisaa buuhi annagoo amni iyo nabadgelyo haysannaa annagoo iimaan leh annagoo bad qabna oo islaama ilaahayow noo bili ayuu odhan jiray markuu arko rabbigay iyo rabbigaa waa alla buu odhan jiray hilaalu rushdin wa khayr waxaad tahay bil hanuun iyo khayr ayaa tahay buu odhan jiray oo rasuulku sidaas ayuu bisha ramadaan u qaabili jiray bisha ramadaan walaalayaal haddaynu fadligeeda iyo qiimaha ay leedahay aynu tilmaanno waa bisha ilaahay uu ku faral yeelay inay soomaan dadka muslimiintaa ilaahay baa yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu cidda bishaa xaadirta ee goobjood goobjoog noqota ha soomta baa ilaahay yidhi marka innagoo dib ka tilmaami doonna fariidada soomka waxa weeye qiimaha iyo fadliga ay leedahay markaaynu tilmaamayno waa bishaa ilaahay uu ku waajibiyey dadka muslimiintaahi inay soomaan waa bil barakaysan xadiid uu warinayo axmed iyo nasaa-i iyo bayhaqi ay warinayaan nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi markay ramadaan soo xaadirtay qad jaa'akum shahrun mubaarak waxa idin yimi buu ku yidhi dadkii muslimiinta ahaa bil barakaysan ifturida calaykum siyaamu oo laydinku faral yeelay inaad soomtaan waxa idin yimi baa rasuulku yidhi bil barakaysan oo khayrkeedu badan yahay oo ilaahay idinku faral yeelay soomkeeda waxyaalaha faa'iidooyinka bishaasi ay leedahay buu rasuulku inoo tilmaamay wuxu uhi tuftaxu fiiha abwaabu aljanna waxa la furaayoo la ballaqaa albaabada jannada wa tuqlaqu fiihi abwaabu aljaxiim naarta jaxiimo la yidhaahdana albaabadeeda ayaa la xidhaa wa tuqallu fiihi shayaadiin shaydaanmadana waa la xidhxidhaayo waa la silsiladeeyaa ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxa ku jirta baa rasuulku yidhi bisha ramadaan habeen ka khayr badan kun bilood habeen ka khayr badan ayaa bishaa ku jirta oo camalka kun bilood la qabtoon laylatulqadri ku jirin habeen ka fadli badan oo camalka la qabtaa uu ka fadli badan yahay kun bilood oo kale waxa la qabta ayaa ku jira baa rasuulku yidhi sala allahu alay slam qofka laga hoojiyo khayrkeedaasee la seejiyaana qof khayr oo dhan laga hoojiyey weeyaan baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi xadiid kale oo saxiixaynka ku sugan bukhaari iyo muslim rasuulku sala allahu alay waslam wuxu uhi idaa jaءa ramadaanu bisha ramadaan markay timaado futixat abwaabu aljanna waxa la furfuraayoo la ballaqaa albaabada jannada wagulliqat abwaabu annaar naarta albaabadeedana waa la xidhaa wa sufilat ashayaatiin shaydaanmadana waa la silsiladeeyaa ayaa rasuulku sala allahu alay waslam yidhi albaabada jannadana waa la wada ballaqaa albaabada naartana waa la wada odaa waa la wada xidhaa shayaadiintana waa la wada silsiladeeyaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi xadiid uu warinaya imaamu axmed nasa-i tuqlaqu abwaabu nnaar waxaa la xidhaa baa rasuulku yidhi albaabada naarta wa tuftaxu abwaabu aljanna albaabada jannadana waa la furaa wa tusafadu fiihi shayaadiin shaydaanmadana waa la silsiladeeyaa waa la xidhxidhaa malag ayaana dhawaaqa ilaahay xaggiisa ayuu ka dhawaaqaa wuxuu yidhahdaa yaa baaqiya alkhayri abshir aw aqbil waarkii khayrka doonayayow bushaarayso ama soo jeeso oo qaabil ayuu yidhaahdaa wakhtigii khayrka aad doonaysa la shaqaysan jiray ayaa la gaadhay oo wakhtigiisii yahay wayaa baaqiya shar kii sharka doonayow ee shar lowgahay una aqsir gaabso oo joogso ayaa la yidhaahdaa inta ay rabadaan ka dhammaanayso dhawaaqaas ayaa socdo malaggaas sidaasuu u dhawaaqa oo ugu dhawaaqaa khayr iyo wanaag kii doonayeyna inuu yacnii shamirto oo uu hore u soo joogsado bushaaraystuu soo qaabilo kii xumaanta doonayeyna ayadana dib u joogso ayaa la yidhahdaa gaabso xilligaagii maaheen waxaa albaabada jannada loo furayaa bishan acmaasha saalixa ah ee wanaagsan baa badan ee lagu gelaya jannada dadka shaqaysanaya ayaa la jeclaysiinayaa la leeyahay acmaashii lagu gelayay jannada ayaa furan oo badane shaqaysta baa la leeyahay albaabada naartana waxaa loo xidhaa dee macaasida ayaa yar oo dadka wanaagsan macsiyada ka dhacda ayaa yar shaydaanmadana waa la xidhxidhaayoo wixii ay ku fakan jireen ay xumayn jireen bishan waxaan ahayn kuma fakadaan oo ma sameeyaan waana macuuna iyo kaalmo ilaahay xaggiisa ka yimi oo ilaahay uu bini aadmiga ugu nimceeyey uguna kaalmeeyey taasoo inuu cadowgoodii had iyo gooraalaba ugu jiray dhufayska ee macsiyada iyo xumaanta ku ridayey inuu ilaahay ka xidhay uu ka xabbaasay si markaa khayrka ay ugu banbaxaan xadiid kale oo ibnu khusayme iyo bayhaqiya ay warinayeen ayaa wuxuu ahaa rasuulka ayaa noo khudbad akhriyey ayuu yidhi maalin shabcaan ugu dembaysay wuxuu dabeedna yidhi yaa ayuha nnaasu qad adallakum shahrun cadiimun mubaarak dad yahow buu yidhi waxa idin soo hadheeyey bil weyn oo barakaysan bishaasoo ay ku jirto laylatulqadri oo ka khayr badan kun bilood oo ilaahay ka yeelay soomka maalinteedana faral buu ilaahay ka dhigay habeenkii inuu qofku cibaadayso u istaagana sunno ayuu ka dhigay qofka ilaahay ugu dhowaada khaslo iyo camal camallada khayrka ah ka mid ah qof wuxuu noqonayaa faral gutay oo bilihii kale faral ku gutay oo kale ayuu noqonayaa qofka faral dhexdeeda gutaana toddobaatan faral oo uu bilo kale ku gutay oo kale ayuu ka dhigan yahay wuxuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi waa bishii sabirka sabirkana abaalmarintiisu waa janna baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waa shahru lmuwaasaad waa bishii dadka wanaagsani ay wax wada cunayeen ay iswadaajinayeen waxay hayaan ee deeqsinimada la samaynayey waa bil qofka mu'minka risiqiisa la kordhiyo qofka rasuulku wuxuu uhi afuriyo qof sooman dembi dhaaf bay u noqonaysaayoo dembigiisa ayaa ilaahay ku dhaafayaa qoortiisana naar ayaa lagaga xoraynayaa waa qofka qof sooman afuriya ayadoo weliba ajrigiisiina waxaana u sugnaanaya qofkaa uu afuriye ajrigiisa oo kale isagoo qofkaa uu afuriyeyna ajrigiisii aan waxba laga nuqsaaminaynin asxaabtii qaar ka midabaa waxay dhaheen yaa rasuula allah dee dhammaantaiyo ma wada helayno qof sooman waxaanu ku afurinno eh maxaa la yeelayaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ilaahay abaalmarintaa wuxuu siiyaa qofka ku afuriyo qof sooman kabacaanaa kabacaanaa haddaad siiso ajrigaa waad helaysaa haddii aad timir siiso waad helaysaa haddii aad biyo cabsiiso waad helaysaa ajrigaa iyo mushqaayadda qofka ha oo haran waraabiya qof sooman baa rasuulku yidhi ilaahay baa ka waraabinaya xawdkayga iyo darkayga cabbitaan aanu weligeed oomaynin ilaa ilaahay uu jannada ka geliyo xadiidkan waxa uu rasuulku ku tilmaamay inuu yahay bil qaybteeda hore ay naxariis tahay awaluhu raxma wa awsaduhu makfira dhexdiisuna waa dembi dhaaf wa aakhiruhu cidqun min annaar aakhirkiisa iyo qaybtiisa dambena waa xorayn dadka ilaahay naarta uu kaga xoraynayo markaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu faray dadka inay badsadaan afar arrimood afartaa arrimood wuxuu yidhi laba rabbi baa ku raalli gelinaysaan labana idinka ayaan ka maarmaynin labada aa rabbi ku raalli gelinaysaan waa qiritaanka aa qiraysaan alle xaq lagu caabudaayo inaanu jirin isaga mooyaane waa shahaadaya tawxiidka inuu qofku badsado ka labaadee rabbi lagu raalli gelinayaana waa inuu qofku ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo uu mar kasta yidhaahda ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayna waad raalli gelisay ilaahayna waa kuu dembi dhaafaya labada arrimood ee aydan ka maarmaynin ee idmaaritaan aan la haynina waxa weeye ilaahay baa jannadiisa weydiisanaysaan waxaana ka magan gelaysaan ilaahay naar labadaasina waa laba arrimoodoo aydan ka maarmaynin ayaa rasuulku sala allahu alay waslam yidhi xadiid kale oo uu warinayo imaamu axmed abaa hureyrana laga warinayo rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi ucطiyat ummatii khamsu khisaalin fii ramadaana ummaddayda waxa la siiyeyuu ilaahay siiyey bisha ramadaan dhexdeeda shan arrimood oo lam tucطahunna ummaة min alumami qablahaa aan la siinin ummad ummadaha ka mida ummadihii ka horreeye ummad ka mida shan arrimood oo aan la siinin ayaa ilaahay ummaddayda bisha ramadaan uu siiyey kii ugu horreeyey wuxuu idhi khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi ilmisk khaluufka iyo isbeddelka iyo luunka qofka sooman afgiisa ka soo baxaya ayaa ka udgoon ilaahay agtiisa miski oo wax markaa la uriyo ka ugu udgoona ayuu ilaahay agtiisa ka udgoon yahay buuhi yacni waa isbeddelka iyo raayaxada marka ay calooshii ay madnaato raayaxadaa iyo urtaa ka soo baxaysa afgooda ee caloosha ka imanaysa markay madhatay yacnii urtaas iyo luunkaasi ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay min riix ilmisk taa waa la siiyey ta labaad wuxuu rasuulku yidhi watastakfiru lahum almalaa'ikatu xataa yuftiruu malaa'igtuna ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinaysaa inta ay ka afurayaan marka soomkuu bilaabma ilaa inta aad ka afuraysana malaa'igta ayaa ilaahay dembi dhaaf ku weydiinaysaa wayusayinu allahu kulla yowmin jannatahu ilaahayna maalin kasta jannadiisa ayuu qurxinayaa waxaanu odhanayaa waxay u dhow yihiin addoommadayda wanaagsani inay dhibtii iyo tacabkii adduunyo intay meel iska dhigaan kuu soo shaqaystaan oy xaggaaga u soo kacaan ayaa addoomadaydii wan wanaagsanaa u dhow yihiin ayuu ilaahay odhanayaa oo jannadana maalin walba ilaahay waa qurxinayaa isagoo inoo diyaarinaya waxaa kaluu rasuulku yidhi watusafadu fiihi maradatu shayaaiin shayaadiintana kuwooda madaxa adag ee mufsidiinta ah ee waxbiiya kuwaana waa la silsiladaynaya waa la xidhayaa oo wixii ay markaa samayn jireen bilaha kale bishan ma samaynayaanoo ma awoodayaan wayukfaru lahum fii aakhiri leyla habeenka ugu dambeeyana ilaahay baa u dembi dhaafaya waxay markaa yidhaahdeen rasuul allow ma habeenka laylatulqadrigaa habeenkaa loo dembi dhaafayaa rasuulku wuxuu uhi maye qofka caamilka ah ee shaqeeya mushqayadiisa waxa la siiyaa dee shaqadiisa markuu dhammaystirto ayaa qofka mushqayadiisa la siiyaa kadaalik dadka muslimiinta ahina marka ay bishii soo soomaan ay soo dhammaystiraan ayaa ayagana ilaahay uu mushqayadoodii siinayaayo ah inuu habeenka ugu dambeeyo u dembi dhaafo waa arrimo shana ilaahay u kaydiyey ummaddan kagana gaar yeelay ummadaha kale dhexdooda kuna galladaysa ilaahay si ay minnadiisa iyo galladiisa ugu dhammaystiranto waayo waa ummaddii ugu khayrka badnayd ee dadka loo soo saaray wanaagga isfaraysay xumaanta isu diidaysay marka arrinka ugu horreeye wuxuu ihi khaluufu fami saami atyabu cinda allahi min riixi ilmisk khaluufka waxa la yidhaahdaa waa isbeddelka urta afku uu sameeyo marka ay calooshu raashinka ka madhato waayo qofkii calooshiisii way madhanaysaa waxba cuni maayo madhashadaa ay calooshiisii madhatay baa dabeetana raayaxa iyo urbaa afka ka soo baxaysaa waana raayaxo iyo ur ay dadku nacaan hase ahaatee ilaahay agtiisa miski ayay ka udgoon tahay maxaa yeelay waxay ka dhalatay ilaahay cibaadadiisii iyo daacadiisii caam ahaanna waxaa la yidhaha wax kastooo ka dhashay ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisu ilaahay miduu jecel yahay weeye waxaanuu ilaahay ugu beddelaa wax ka khayr badan oo ka fadli badan baa ilaahay ugu beddelaa tusaale ahaan qofka shahiidka ee lagu dilay ilaahay diintiisa koryeelkeeda isagoo u dagaalamaya la dilay raba ilaahay kelmaddiisu ha sarrayso maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaaba rasuulku yidhi isagoo jaraaxadii iyo dhaawacii gaadhay ay burqanayso dhiig oo ay dhiig sii daynayso dhaawacyadii ku soo gaadhay yacni jihaadka iyo dagaalkaa iyadoo ay dhiig wada burqanayaan ayuu imanayaa hase ahaatee dhiiggaa ka burqanaya xagga midabkuunbuu dhiig ka yahaye urtiisu waxay ka udgoon tahay urta miskiga ayay ka udgoon tahay yani maxaa jihaad bay ka dhaalatay taasina xajka oo kale wuxuu ilaahay malaa'igta ugu faanaa dadka carafa isugu soo baxa wuxuu yidhaahdaa eega addoommadayda yimi ayagoo basaasan wada boodh kale ilaahay wuxuu ku ammaanayaa markaa basaastaa iyo boodhkaa ay leeyihiin maxaa yeelay basaastaa iyo boodhkaasi maxay ka dhalatay dee ilaahay daacadiisay ka dhalatay marka ay wixii markaa yacnii raaxaysigii ay ka tegeen wixii maxduuraadka ahaayee ixraamka loogu diidayna ay ka dheeraadeen ayaa basaasta iyo boodhkaasaa ku yimid basaasta iyo boodhkaasoo innagu muuqaal ahaan aynaan jeclayn maadaama ay ka dhalatay ilaahay daacadiisii haddana wax ilaahay jecel yahay weeyaano uu malaa'igtiisa ugu faanayo sidaa u qiimaynayo u qadarinayo waxa kale ou rasuulku yidhi malaa'igta ayaa dembi dhaaf u dalabtaa dalabulmakfira waxaa la yidhaahdaa waa iyada oo la asturo dembiyaalka aakhiriya adduunba lana dhaafo bini aadmiguna waa kuwo gaf badan oo nafahooda ku xadgudba mar kastana waxay u baahan yihiin ilaahay dembi dhaafkiisa markaa malaa'igta ayaa u dembi dhaaf doonaysa ilaa intay ka afurayaan malaa'igtuna waa addoommo ilaahay agtiisa ku maamuusan waa addoommo wuxuu ilaahay faray aan caasiin waa addoommo ilaahay waxa uu faray uun fuliya waxaa hubaale inuu ilaahay ducadooda ay u ducaynayaan dadka sooman ilaahay aqbalayo marka qiimaha iyo qadarka ay leeyihiin dadka soomani bay ku tusinaysaa waxa kale oo ayana rasuulku inoo sheegay inuu ilaahay qurxinayo jannadiisa maalin kasta ilaahay isagoo u diyaarinaya addoommadiisa wanaagsan isagoo jeclaysiinaya siday u soo gaadhi lahaayeen ayaa maalin walba ilaahay jannadiisa uu qurxinayaa oo wuxuu odhanayaa waxay u dhow yihiin addoommadaydiin wanaagsana inay dhibta adduunyo iyo tacabkeeda dhan iska mariyaanoo ay u soo shamirtaan acmaashii saalixada ahayd ee ay ku geli lahaayeen jannada ee ay ku jirtay liibaantoodu adduun iyo aakhiraba waxa kale oo rasuulku inoogu sheegay xadiidka in shayaadiinta kuwooda maradada ah ee madaxa adag ee mufsidiinta ah la silsiladeeyo oo silsilada lagu xidho oo aanay gaadhaynin wixii ay ka doonayeen addoommada ilaahay oo wanaagsane inay xaqa ka halleeyaan inay khayrka kadib ridaan wixii ay doonayeenna ilaahay baa ka xidhayo oo ma gaadhayaan waa macuuna iyo kaalmayn ilaahay ugu kaalmeeyey inuu cadowgoodii doonayey inuu asxaabu saciir ka dhigo inuu ilaahay ka xidhay uu ka xabaasay sidaa daraaddeed ayaa bishan rabadaan dhexdeeda yacni dadka wanaagsani aad bay khayrka u jecel yihiin sharkana way ka gaabsadaan sidaa daraaddeed baa bisha rabadaan khayrka iyo wanaagguna u bataa sharkuna uu yaraadaa waxa kale oo rasuulku inoo sheegay inuu ilaahay u dhaafayo ummadda nebiyullaahi moxamed habeenka ugu dambeeye ee bishana marka ay la yimaadaan wixii habboonaa bishan inay la yimaadaan ee hadday soom ahayd maalintii ay soomaan hadday qiyaam iyo cibaadaysi ay habeenkii cibaadaystaanay ahayd haddii ay yacnii qur-aan akhris iyo wanaag ay sameeyeen oo kala ahaan lahayd markay dhammaystiraan habeenka ugu dambeeya ayaa ilaahay uu u dembi dhaafayaa waxaa ka mid a fadaa'isha iyo qiimaha ay leedahay bishani waa bil lagu dhaafo dembiyaalka xadiid saxiixa imaamu muslim uu warinayo ayaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi salaadaha shanta ah oo qofku uu tukaduu ku dadaalo jumcada oo ilaa jumcada kale laga gaadho uu qofku ku dadaalo oo uu jumcooyinkii ilaaliyo wa ramadaanun ilaa ramadaan rabadaan rabadaanta kale laga gaadho rabadaantaasuu si fiican uga soo baxoo tii kalena ilaahay gaadhsiiyuu si fiican uga soo baxaa mukafiraat limaa baynahunna waxay markaa lagu dhaafayaa oo ilaahay uu ku dhaafayaa wixii u dhaxeeyey dhexdooda wixii dhexdooda dhacay ee dembiyaal yaryar ahaa ayaa ilaahay ku dhaafayaa waase goorma ida jtunibat ilkabaa'ir waa haddii laga dheeraado dembiyaalka waaweyn qofku hadduu iska ilaaliyo dembiyaalka yaryar ee sakaa'irta ah ilaahay wuxuu kaga dhaafayaa salaadaha shanta ah jumcayaasha iyo rabadaan ilaa rabadaan taa kale ayuu ilaahay kaga dhaafayaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slm man saama ramadaana qofka ramadaan sooma xadiid imaamu axmed iyo bayhaqi ay warinayaan qofka sooma bisha ramadaan wa carafa xuduuda xadadka ay bisha ramadaan leedahayna aqoonsada iskana ilaaliyo iska dhowra waxay ahayd inuu iska dhowro waxaa sababtiisa lagu dhaafayaa wixii ka horreeyey markaa wixii ka horreeyey ee dembiyaal yaryar ahaa ayaa lagu dhaafayaa mar hadduu qofku soomay xuduuddiisiina la yimi uu gartay wixii ay habboonayd inuu iska ilaaliyo ka dhowrsadona uu ka dhowrsado wixii ka horreeye dembiyaal yaryar ahaa bishaasaa sababteeda lagaga dhaafayaa waa bisha kitaabkan qur'aankaa ilaahay nuur uu ku tilmaamay ruuxuu ku tilmaamay yacnii uu geliyey hanuun ama adduunyadanba uu soo raaciyey ugu talagalay kii basharku uu baadi kaga badbaadi lahaa uu kaga bixi lahaa mugdi uu kaga bixi lahaa hanuun iyo nuur iyo iftiinna uu ku gaari lahaa waa bishii ilaahay uu soo dejiyey ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi innaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka annagu qur'aankan waxaan soo dejinnay baa ilaahay yidhi habeen barakaysan innaa kunnaa mundiriin annagu waxaan ahayn baa ilahay yidhi kuwa diga fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina innaa kunnaa mursaliin habeen barakaysan ayaanu soo dejinnay baa ilaahay yidhi qur'aanka waxaa ilaahay aayad kale ku yidhi innaa anzalnaahu fii leylati alqadr annagu waxaan soo dejinnay habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo oo qadri macnaa habeenkii sharafda iyo qiimaha u saaxiibka ahaaya ama habeenkii wax la qadarayeyoo yacnii habeenkaa waxa malaa'igta la soo gaadhsiiyaa oo la xukumaa ilaa sanadka soo socda waxa dhacaya ayaa la xukumaayo oo la kala saaraa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim marka habeenkaa laylatulqadriga la yidhaah baan qur'aanka soo dejinnay baa ilaahay maxaad ka taqaanaa baa ilaha yidhi laylatulqadri waxay tahay laylatulqadri habeenkaa laylatulqadriga la yidhaha khayru min alfi shahr kun bilood ayaa camalka habeenkaa la qabtaa camal kun bilood oo kale la qabto ayuu ka fadli badan yahay malaa'igta ayaa soo degta baa ilaahay yidhi malakul jibriilna si gaara ayuu u soo degaa oggolaansho iyo fasax rabbi bay ku soo degaan waana habeen ay malaa'igtu ay salaamayso habeen wada salaana weeye ilaa inta waagu ka baryayo haddaba soo degiddan uu soo degayo yacni qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey sida aayaddan kale ilaahay uu ku yidhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bishaa soomkeeda laydinku waajibiyey waa shahru ramadaan baa ilahay waa bisha ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan ee qur'aanka la soo dejiyey hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda waalfurqaan kitaabka qur'aanka oo ilaahay uu ku tilmaamay hanuun mid dadka u ah iyo xujooyin cadcad iyo waxadoo hanuun kitaabka qur'aanka ah oo ilaahay ku tilmaamay hudan linnaas dadka inuu hanuun u yahay wa bayinaati min alhuda waalfurqaan kitaabkaas bisha la soo dejiyey weeyaan baa ilahay bisha soomkeeda laydin faray markaa cumuuman inuu bisha ramadaan ilaahay soo dejiyey qur'aanka ayuu inoo tilmaamay aayaddii ka horraysay ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay fii leylatin mubaaraka habeen barakaysan ilahay inuu soo dejiyey habeenkii barakaysnaydna ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay leylatulqadriga inuu yahay haddaba soo dejinta ilaahay uu soo dejiyey habeenka maxay tahay culimmada qaar waxay leeyihiin sida ibnu cabbaas laga wariyo ilaahay isaga oo duuduuban buu kitaabka qur-aanka habeenkaa soo dejiyey lowxulmaxfuudkaa laga soo dejiyey oo samaa-udunyahan samadan inoo soo xigtaa ayaa la keenay oo guri la yidhaha baytulcizaa la keenay dabeetana malakul jibriil baa nebiga ku soo dejinayay hadba dhacdadii jirta shay-an fa shay-an saddex iyo labaatankii sannadood saasuu markaa u soo degeeyey markaa soo dejintu waa keenidda halkaa la keenay culimmada qaar baa waxay leeyihiin mayae soo dejintaa waxaa looga jeedaa soo dejintiisa ayaa ilaahay uu bilaabay habeen laylatulqadri ah ayaa soo dejintiisa la bilaabay macnaha bishu fadaa'ishaas iyo qiimaha ayay leedahay haddii aynu intaa ku dhaafno fadaa'isha ay leedahay bisha ramadaan innagoon soo koobi karaynin waxaynu u gelaynaa bal soomka ilaahay bisha ramadaan dhexdeeda uu inagu waajibiyey uu inagu faral yeelay iyo fadaa'isha uu isaguna leeyahay ugu horrayn soomku horta waa imsaak iyo afka haysashada uu qofku ka gaabsanayo afkiisa ka haysanaya wixii afurinayey min waagu markuu dilaaco ilaa cadceeddu intay ka dhacayso isagoo niyeysanna soom yacnii cuntola'aanun ma aha waa inaad niyeysaa soom dabeetana wixii ku afurinaya aada iska ilaaliso min cadceed soo bixid ee waa soo dilaacid ilaa cadceed dhicid soomku waa faral ka mida arkaanta islaamka ilaahay baa aayad qur'aana wuxuu ku uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilaahay wuxuu uhi kuwa aliya nebi rumeeyeyow kutiba calaykum asiyaam waxaa laydinku waajibiyey soom inaad soomtaan kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sida loogu waajibiyey ee loogu faral yeelay kuwii idinka horreeyeyba ayaa idinkana ilaahay idinku waajibiyo idinku faral yeelay faa'iidadii iyo wixii laga helayeyna ilaahay wuxu uhi lacallakum tattaquun si aa u cabsataan oo ilaahay cabsidiisa u heshaan oo ugu gaadhaan darteed ayaa soomkaa laydinku waajibiyey baa ilaahay yidhi soomku haddaanu ahayn cibaado weyn oo khalqigu aanay ka maarmaynin ilaahay inay ku caabudaan aanay ka maarmaynin waxa ka ratibmayee abaalmarin ah ilaahay ummadaha oo dhan kuma wada faral yeeleen waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu cidda xaadirta ee goobjoog noq goobjoog noqota bisha isaga oo fayow isaga oo negi awoodna u leh soomka falyasumhu ilaahay wuxuu idhi ha soomo waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi buniya alislaamu calaa khams islaamnimada waxa lagu dhisay shan tiir kow shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah qirid oo qofku qiro alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane wa anna muxamadan rasuulu ullah iyo qirid uu qiro nebi moxamedna rasuulkii ilaahay iyo ergeyguu soo diray inuu yahay kow tiirka koowaad waa kaa waa inuu qofku qiraa alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane markuu qirana maxaa laga rabaa dee cibaadadii baa laga rabaa ilaa afka unaad ka tidhaahda maahe munaafiqiintuba afka un wax ka yidhaahdaa nebi moxamedna ergeygii uu u soo diray ummaddan jin iyo insiba ay ahayd inay raacaan oy rumeeyaan oy raadkiisa gulaan waa inaad qirtaa waa tiirka koowaad wa iqaami salaa iyo salaadda oogitaankeeda oo siday tahay loo ogo oo loo tukado looga soo baxo wa itaa-u zakaa iyo zakada oo la bixiyo oo la dhiibo oo qadarka ilaahay uu kugu waajibiyey aad siiso dadka baahan ee muslimiintahe ilaahay u waajibiyey wa sawmi ramadaan iyo bisha ramadaan soomkeeda isna waa tiir ka mida tiirarka islaamnimada waxaji ilbeyt iyo beytka iyo kacbadood u xajidood u qasadood acmaashii ku soo gudata xajka shantaa tiir ayaa islaamnimadu ku taagan tahay buu yidhi oo soomka ayaynu hadda uga jeednaa innagu xadiis saxiixa nin ayaa nebiga weydiiyey akhbirnii camaa farada allahu calaya min asiyaam rasuul allow waxaad iiga warantaa waxa ilaahay igu faral yeelay soomka xaggiisa rasuulku sala la ala sl shahru ramadaan bishaa ramadaan ayaa ilaahay kugu faral yeelay inaad soomto wuxuu uhi hal calaya hayruhaa wax kale may saaran yahay rasuul allow rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi laa maya ilaa an tatatawwac inaad adigu iska sunno falanaysa mooyaane waxaa faradahee lagaa rabaa waa bishaa ramadaanu weeye ummadda islaamka ahi waxay ku kulansan tahay soomka ramadaan inuu waajib yahay inuu arkaanta islaamka mid ka mida yahay ee weliba xagga diintana lagaga ogaaday barasho la'aan ee cidda diiddaa ay gaaloobayso islaamkana ka ridoobayso ayay ummadda islaamku isku waafaqsan yihiin cidda diidda ee tidhaahda soomku ma jiro ama aniga waajib iguma aha oo derajo iyo marxalad baan gaadhay anugu wuu gaaloobayaa islaamnimadana waa ka ridoobayaa waxaana la faral yeelay soomka sanadkii labaad ee hijrada waxaanu ahaa faralyeelka soomku laba marxaladood ayuu soo maray laba wakti ama laba xilli ayuu soo maray marxaladda hore waxaa la doorgeliyey dadka inay soomaan iyo inay raashin iska bixiyaan iyada oo weliba la fadilay soomka marxalada labaadna waxay ahayd in soom aan khiyaar lahayn la waajibiyey oo la yidhi inaad soomtaan baa idin saaran marka hore waxay ahayd waana soomi kartaan raashinna waa iska bixin kartaan laakiin inaad soomtaan baa idin fiican wa an tasuumuu khayrun lakum marxaladda labaadna waxay ahayd ee markii taa laga soo gudbay lagu nasakhay waxay ahayd soom keliya oon khiyaar kale lahayn waayo xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan salamata bnulakwac laga warinayo ayaa wuxu uhi markay soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kuwa karaya soomka waxa korkooda ahaday fidyo inay iska bixiyaan ah yacni qof miskiina raashinkii iyo quudintii ayaa qofkii doonay inuu iska afuro oo fidyo u bixiyaa wuu samayn jiray buuhi ilaa ay soo degtay aayadda ka dambaysa oo nasakhday oo ah faman shahida minkum shahra falyasumhu cidda bisha xaadirta ha soomta baa ilaahay yidhi marka aayaddii hore iyo xukunkii hore taa dambe ayaa nasakhday oo waxaa caynoobay in la soomo markaa waxaynu kala soo dhex baxaynaa halkaa markaynu ka hadlayno fadaa'isha soomka inuu soomku yahay fadalka ilaahay uu ku faral yeelay ummadihii oo dhan sida aayadda qur'aankaa ilaahay inoogu caddeeyey haddii aanu ahayn cibaado weyn oo dadku aanay ka maarmayninna dee ilaahay ummadaha oo dhan muu wada saareenoo kuma u wada waajibiyeen fadaa'isha soomku uu leeyahay waxa ka mid ah wuxuu sabab u yahay dembiyaalka in lagu dhaafo sayi'aadkoodana lagaga asturo xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofka sooma bisha ramadaan isaga oo rumaysan ilaahay isaga oo faralnimadiisa ka raalli ah waxtisaaban isagoo ilaahay ajri iyo abaalmarin kaga doonaya aan faralnimadiisa karahsanayn abaalmarintiisa aan aan ka shakisanayn gufira lahu maa taqadama min denbihi nebigu sala la alay slm wuxu uhi dembigiisii horreeyey waa la dhaafayaba rasuulku sala allahu alay slam yidhi dembigiisii horreeyey waa la dhaafayaa mar hadduu qofku u soomo rumayn ilaahay uu rumaysan yahay abaalmarinta uu ka helayo uu rumaysan yahay ilaahay ajri uu kaga doonayo wax nacaybtiyahe aanu ku jirin ilaahay dembigiisii hore wuu ku dhaafayaa xadiid aynu hore u soo tilmaannay rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi salaadaha shanta oo qofku ku dadaaluu tukado jumco ilaa jumcada kale laga gaadho ramadaan ilaa ramadaanta kale laga gaadho waxay mukafiraad u yihiin oo sababtooda lagu dhaafayaa wixii u dhexeeya ee dembiyaalaha ida ijtunibat ilkabaa'ir marka laga dheeraado dembiyaalkii waaweynaa oo qof ka dheeraado waxaa ka mid a fadaa'isha uu soomku leeyahay abaalmarintiisu tiro kuma xadidna ilaahay tiro kumuu qaydin kumuu xidhin bal qofka sooman ajrigiisa xisaab la'aan baa ilaahay ku siiyaa xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi kullu camal ibnu aadama lahu ila sawm camal kasta oo ina aadan leeyahay isagaa ayaa leh ila sawm soomka mooyaane camal kastuu qofku qabto isagaa iska leh soomka mooyaane baa rasuulku yidhi fainahu lii wa ana ajzii bih soomku anigu ii sugnaaday baa ilaahay yidhi ilaahay buu ka warinaya rasuulkii oo wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi kullu camr ibnu aadama lah camal kastoo ibnu aadam qabtaa isagu u sugnaaday ila sowm soomka mooyaane fainahu lii soomku aniga ayuu ii sugnaaday baa ilahay yidhi wa ana ajzii bih aniga ayaana ka abaal marinaya soomkaa aniga ayaa ka abaal marinaya soomku waa junna iyo gaashaan ayuu yidhi xumaanta iyo macsiyada uu kaga gaashaanto markaa wuxuu yidhi markaa soomka mid maalinta uu soomo midkiin falaa yarfuf hadalxumada ha iska ilaaliyo walaa yaskhab qayladana ha iska ilaaliyo haddii uu qofcaayo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul inii saa'im warniyo anigu waan soomanaya haydha hadduu qofcaayo yuu la caytamin hadduu qof la diriray yuu la diririn ha yidhaahdo warniyow anigu waan soomanahay soomkayguna iima saamaxayo dirir iyo hadalxumo midnaba iima saamaxayo anigu iyo idaa waaladii nafsu muxammadin biyadihi waxaan ku dhaartay baa rasuulku yidhi kaay nafda nebi moxamed gacantiisa ku jirtee lakhaluufu fami saa'im qofka sooman afdii afgiisa luunka iyo urta ka soo baxaysa ayaa adyabu cinda allahi min riixi lmisk ilaahay agtiisa waxay ka udgoon badantay riixu lmisk taas macnaheedu ma aha innagoo dib ka tilmaami doonno markaynu aadaabta soomka ka hadlayno qofku marka uu sooman yahay inaanu cadayan qofku gelin hore iyo gelin dambaba inuu cadayda ayaa sunnahoo wanaagsan mana aha yacni dee isbeddel ilkihiisa ka muuqanaya luunkue waxa weeye waa urtaa caloosha ka imanaysa ee marka ay gaajootay ee ay raashinkii iyo wixii ku jiray ay ka madhatay ka imanaysa kaas weeyaan ka rasuulku sala allah alay sl inoo sheegay laakiin isbeddel ilkaaga iyo afkaagan oo cadayla'aana ma aha waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi qofka sooman wuxuu leeyahay laba farax oo uu ku farxayo markuu afurayo wuxuu ku farxayaa afurka marka uu ilaahay la kulmana waxa uu ku farxayaa soomkiisii marka uu arka abaalmarinta iyo waxa ilaahay uu ka siiyey markaana soomkiisii ayuu ku farxayaa riwaayo kale ama xadiid kale oo imaamu muslim uu warinayo wuxuu yidhi ilaahay kullu camal ibni aadama lahu camal kasta oo ina aadam qabtaa isaga ayuu u sugnaaday waxaana loo labanlaabaa halka xasano ee uu sameeyo toban ilaa toddoba boqoloo laab haddaad salaad haddaad camal kale haddaad sadaqo haddaad wax bixiso ilaahay halkii xasano wuxuu ku labanlaabayaa toddoba jeer toban jeer ilaa toddoba boqol buu ku gaadhsiinayaa soomka mooyaane soomku ilaahay wuxuu yidhi ila sawma fainahu lii wa ana ajzii bih soomku aniga ayuu ii sugnaaday aniga ayaana kaga abaalinayaa waxaanu ka tegayaa buu idhi shahwadiisii iyo raashinkiisii iyo wuxuu jeclaa buu aniga dartay uga tegayaa sidaa daraaddeed mar hadduu anigee dartay uga tegey aniga ayuunbaa ka abaarinaya marka intaa hore rasuulka ayaa yidhi kullu camali bnu aadam lahu yudaacafu lahu alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dacf intaa rasuulka yidhi ilaahayna markaa wuxuu yidhi soomka mooyaane aniga ayaa ii sugnaaday soomku anigaana ka abaalmarinaya wuxuu gaarkaa ilaahay ula soo baxayna waxa weeyaan wuxuu yidhi wuxuu uga tegayaa wixii uu jeclaa iyo raashinkiisiiba aniga dartay ayuu uga tegayaa bal hadda xadiidkaa haddaynu isdul taagno wuxuu inoo tilmaamay inuu ilaahay nafdiisa gaar uga dhigay soomka oo acmaashii kale addoonku qabanayay uu soomka kala soo dhex baxay waxayna tusinaysaa soomku siduu ilaahay sharaf agtiisa ugu leeyahay sida ilaahay uu jecel yahay waayo soomku waa sir u dhaxaysa addoonka iyo rabbigii ilaahay mooye cid kaloo daalacanaysa ama ogi ma jirto maxaa yeelay qofka soomani dee meel khaaliya hoon cidina arkaynin buu geli karaa waxbuu iska cuni karaa waxbuu iska cabbi karaa wuxuu odhan karaa waan soomanahay laakiin qofka mu'minkaahi wuxuu og yahay inuu rabbi daalacanayaa uu jiro sidaa daraaddeed buu isagoo ilaahay ka cabsanaya abaalmarintiisana jecel dartii buu uga tegayaa markaa markuu qofkii ka soo baxay camalkaa isaga iyo ilaahay uun u dhaxeeya ee aan cid kale la ogayn ayaa ilaahay uu gaar ka dhigtay maadaama uu labadooda uun u dhexeeyey ilaahay iyo addoonka oon cid kale la ogayn oo riyo iyo istus markaa siduu u galaa uu adag yahay ayuu ilaahay gaar ka dhigtay sidaa daraaddeed baa ilaahay uugaga mahadnaqay ikhlaaska isaga dartii uu sameeyey ilaahayna soomkii nafdiisa ayuu gaar ugaga dhigayoo acmaashii kale wuu ka soo socday waxaanuu yidhi aniga dartay buu uga tegayaa raashinkii iyo wuxuu jeclaaba weliba waxaa la yidhi faa'iidada lasoo hadhkaa ilaahay la soo hadhay iyo isku gaaryeelkaa ilaahay isku gaaryeelay wuxuu muuqanayaa maalinta qiyaamaha waxaa la yidhi maalinta qiyaamaha markay ahaataabaa ilaahay addoonka xisaabinaya wixii madaalim ahaayee dulmie ciduu ka galay camaladiisa kalaa laga siinayaa illa maalinta wax kaloo lagu qaanbaxaa ma jire mid baa salaadii loo dhibay mid baa sekadii oo mid baa sadaqadii kaleoo mid baa xidhiidhintii midba waxbaa loo dhiibayaa marka uu soomka oo quri soo hadho ee weliba dadee wax ka doonayaana ay jiraanu dulmi iyo wuxu geystayna ay meeshii taagan yihiin waxa u hadhayna uu soom keliya yahay wixii kalena la kala qaatay ayaa ilaahay intii kale madaalim ahayd ilaahay baa ka dhaafaya oo ka qaadaya jannadana wuxuu ku gelinayaa soomka jannadana waxaa lagu gelinayaa soomka yaani ikhtisaaskaa ilaahay u gaar ula soo baxay taasayna tusinaysaa wuxuu yidhi ilaahay wa ana ajzii bihi anigaa ka abaalinaya abaalmarintii ilaahay xaggiisa ayuu tidhi waayo camallada kale oo dhan tira ayaa lagu abaaliyaayo toban ilaa toddoba boqol oo laab soomka laakiin ilaahay nafdiisa ayuu tiiriyey ilaahayna akramu alakramiin deeqsi ilaahay ka ugu deeqsiisan weeye ajriga markaa qofka soomani waa miduu ilaahay ku siinay xisaab la'aan waayo soomku noocyada sabirku leeyahay oo dhan baa ilaahay uu ku kulmiyey sabir ilaahay daacadiisii buu ku sabray maxaarimtii iyo wixii loo diiday buu ka sabray qadarkii ilaahay buu ku sabray oo dee gaajo iyo oonbaa haysa iyo daciifnimo markaa noocyaalkii sabirku uu lahaa ee saddexda ahaa ayaa soomka ku kulmay dabeed wuxuu noqday qofka soomani kuwa saabiriinta ah ee sabray buu ka mid noqday ilaahayna muxuu ihi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab dadka sooman ajrigooda waxa loo ofiyaa xisaab la'aan baa ilaahay yidhi marka kuwa xisaab la'aanta loogu ofinayo ayuu qofka soomani ka mid noqday soomku waa junna iyo gaashaan baa rasuulku yidhi qofka ka ilaalinaysa hadalxumadii iyo camalxumadii markaa midka maalinta midkiin sooman yahay hadal xun iyo qayla ha iska ilaaliya baa rasuulku yidhi waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi xadiis imaamu axmed uu warinayo asyaamu junna soomku waa gaashaan uu addoonku ka gaashaamanayo naarta waxaa kale oo rasuulku inoogu sheegay qofkaa sooman urta afkiisa ka soo baxaysaa inay miski oo wax la uriyo ka ugu udgoonay inay ka udgoon tahay maxaa yeelay waxay ka dhalatay soom sidaa darteed baa ilaahay mid agtiisa qiimo kule ay u noqotay markaa dadka sooman arrinkoodu ilaahay agtiisa inuu ku wan yahay bay ku tusinaysaa xataa wixii ay dadku nacayeen ilaahay agtiisa mid wanaagsan buu noqonayaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slm inoo tilmaamay in qofka soomani laba farax buu leeyahay mid markuu afurayuu farxayaa midna markuu rabbigii la kulmo faraxa uu marka uu afurayo uu farxayaa wuxuu ku farxayee waxa ilaahay ugu nimceeyey ee cibaadadiisii inuu soo gutay soomka ahaydee acmaasha ugu fadliga badnayd iminkana ilaahay risiqiisii uu ku afurayo taas ayuu mid ku farxayaa waayo dad fara badan oo aan soomin ayaa badan markaa isagu soomkaa uu soo gutay ayuu ku farxayaa iyo raashinka iyo sharaabka iyo waxaa ilaahay siiyeeye iminka xalaasha u noqday uu bilaabayo faraxa uu ku farxayo marka uu rabbigii la kulmaana waxa weeye dee markuu arko abaalmarintii ilaahay isu tiiriyey eenu cidna u sheeginuu ilaahay yidhi aniga unbaa ka abaalmarinaya marka uu ayadii oo dhammaystiran uu helo ayuu taana ku farxayaa ee weliba rasuulku sala alla alay slam siduu inoo sheegay albaab gaar ah ayaana laga gelinayaa oo dadka soomane waxay leeyihiinee sooma albaab gaara oo dadka kale aanay kala gelaynin rasuulku sala allahu alay slam wuxuu uhi inna lisaa'imiina inna liljanna dadka sooman waxaa u sugnaaday albaab gaar ku ah jannada ayaa u sugnaaday rasuulku sala allahu alay slam markaa wuxuu yidhi inna liljannati baaban jannada waxaa ku sugan albaab yuqaalu lahu rayaan rayaan baa la yidhahdaa albaab rayaan la yidhaahdo rayaan mina rayi buu ka adoo rayaniduna waa cokanida cokani albaab magacaas leh ayaa ku sugan dabeetana waa loo dhawaaqaya waxaa la odhaya ayna saa'imuun dadkii soomi jiray ee soomanaa maya baa la odhanayaa marka ay dabeedna laysu wada keeno dadkii soomanaa ayay albaabkaa ka gelayaan marka ay ka galaan ayaa dabeetana albaabkaa la xidhay cid aan ayaga ahayni ka geli maayaan yacnii waa qiimaha ay leeyihiin dadka soomani weeye inna fi ljannati baaba yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaama jannada waxa ku sugan albaab layla rayaan dadka sooman baa ka gelaya cid aan ayaga ahayna ka geli maayaan faidaa dakhaluu uqliqa markay galaanna waa la xidhayaa falam yadkhul minhu axad cid kaloo ka gelaysaa ma jirto waa qiimaha uu soomku leeyahay waxaa ka mid a fadaa'isha iyo qiimaha uu soomku leeyahay wuxuu u ergeynayaa maalinta qiyaamaha qofkii soomanaa ayuu ergeynayaa ilaahay agtiisa ayuu uga ergeynayaa xadiid cabdillaahi bni cumar laga warinayo nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaan soomka iyo qur'aanku way shafaaco qaadaan oo addoonka ayay u shafaaco qaadaan maalinta qiyaamaha soomkiibaa wuxuu odhanayaa ay rabb rabbi ow manactuhu acaama wa shahwa ilaahayow anigu waxaan u diiday addoonkan raashinkii iyo wuxuu jeclaa baan u diiday fashaficnii fiih ilaahayow iga erga aqbal ergaan u ahaye ayuu odhanayaa qur'aankiibaa isna imanaya wuxuu odhanayaa yaa rabbi manactuhu nawma bileyl habeenkii inuu seexdaa baan u diiday oo habeen oo dhan aniga ayuu akhrinaye fashaficnii fiih ilah waana iga erga aqbal buu odhanaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ergadooda markaa waa la aqbalayaayoo ergada qur'aanka iyo soomka ilaahay waa ka aqbalayaa xadiidka imaamu axmed ayaa wariyey sidaasuu yacni soomku markaa yahay mid u shafeeco qaadaya oo u ergeynaya ilaahay agtiisa qofkii soomanaa buu ergeynayaa waxaa ka mid a fadaaisha uu soomku leeyahay yacnii waxa la faray xataa dhallinyarada inay markaa soomaan si markaa nafdooda ay xumaanta iskaga hor istaagaan rasuulku sala اlه alay slm wuxu uhi jamaacadii dhallinyaradaa man istaطaaca minkum اlba'a falyatazawaj qofkii qarashkii iyo mu-antii guurka karayaa ha guursada baa rasuulku yidhi fain lam yastaطic haddii uu kari waayana facalayhi bisawm ha sawma baa rasuulku sala اla alay slm fainahu la wijaa soomkaasaa dhufaan oo kale u noqonaya ee ciddii kari weyda guurka ha soomta baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam markaa soomku caam ahaanna yacnii qiimahaas ayuu leeyahay marka walaalayaal fadaa'isha soomka yacnii lama soo koobi karayo fadaa'ishaana waxaa la helayaa marka qofka soomani uu la yimaado aadaabtii soomku uu lahaa ee uu soomkiisa si wanaagsan u guto xuduuddiisana u ilaaliyo una toobadkeena rabbi ee wixii gaboodfalee kaga dhacana goor walba ilaahay uu dembi dhaaf ka weyddiisto kuna dadaalo siduu u hagaajin lahaa ayuu noqonayaa fadaa'isha iyo qiimaha miduu ku gaadho halkaas ayaynu ka sii wadi doonnaa wasalaamu calaykum raxmat ullahi wabarkatu habeen dambe